assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus waxaad naga dhegaysanaysaan xarumaheenna andalus iyo internetka oo caalamka oo idil aad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa jadwalkeennii galabnimo maantana waa galab jamco ah hadhahan oo kale waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii aad wada sugayseen ee sahanka dhaqaalaha waxaana u diyaar ah waan mikrofoonka ku wareejinayaa walaalkeen cabdifitaax abow muxsin oo aalaaba noo soo jeediya barnaamijkaas cabdi fitaax aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan
وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن خيارتين دقيسانيسا ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimco ahaadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa beeraha iyo ahmiyadda ay ugu fadhiyaan dowladaha hore u maray iyo sida ay soomaalidu aan uga faa'iidaysan fursadaha maalgashi ee ka bannaan dhanka beeraha waxaan eegi doonnaa baaxadda dhulbereedka ay soomaaliya leedahay waxaana soo gudbin doonaa aragtida iyo talooyinka aqoon-yahano soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ay ku leedahay wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى
waa hagaag beeruhu waa lafdhabarta ummadaha iyo dhaqaalaha dowladaha waaweyn ee caalamka inta badan dalalka ha ahaadaan kuwa hore u maray ama kuwa soo korayaba waxay ku tirsan yihiin wax soo saarka oo beeruhu ay qayb ka yihiin dalalka dhaqaalahooda uu ku tirsan yahay wax soo saarka beeraha ayaa ku naaloonaya kobaca dhaqaale oo aad u xooggan maraykanku waa dalka koowaad ee ugu dhaqaalaha badan guud ahaan caalamka waana dalka koowaad ee ugu wax soo saarka badan xagga beeraha sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii dhaqaalaha maraykanka uga soo xarooday xagga beeraha ayaa waxa uu gaaray hal trilyon iyo saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar washington waxay ahmiyad aad u ballaaran siisaa waaxda beeraha iyadoona ay maalgelin ballaaran ku samayso jaanibkaasi waxayna dejisay qorashayaal sannad waliba lagu sii horumarinayo beeraha dalkaasi sannadkii labadii kun labaiyo labaatankii oo keliya xukuumadda federaalk ee maraykanka waxay maalgelinta iyo horumarinta beeraha u qorshaysay adduun lacageed oo gaaraya shan iyo toban bilyan oo dollar si sare loogu qaado wax soo saarka beeraha iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga ah maraykanku waa dalka koowaad ee soo saara geleyda ugu badan adduunka isagoona sannadkii soo saaraa in ka badan saddex boqol siddeed iyo afartan malyuun oo tan shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka iyo dalka ugu warshadaha badan wuxuu aad ugu dadaalaa wax soo saarka xagga beeraha waana waddanka soo saara bariiska iyo qamadiga ugu badan adduunka beijin waxay sannadkii soo saartaa qamadi gaaraya laba bilyan iyo afar boqol oo malyuun oo tan bariiska sannadkii ay soo saartana wuxuu gaarayaa laba boqol iyo siddeed malyuun oo tan ruushka waa dalka labaad ee ugu awooda badan xagga caskari ahaan waana dalka koob iyo tobanaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka wuxuuna dhaqaalihiisu aad ugu tirsan yahay beeraha waana dalka koowaad ee ugu dhoofinta badan qamadiga iyo saliidda waxaana xusid mudan in ruushka uu yahay dalka ugu qabow guud ahaan caalamka oo cimiladiisu aysan ku wanaagsanayn beerashada sannadka inta wax la beerto waa lix bilood oo keliya qabowga iyo barafka ka dhacaya ruushka xilliga jiilaalka wuxuu gaaraa maynis lixdan oo ka dhigan inta ay biyuhu ku barafoobaan oo lixdan jeer hoos loo sii dhaafay markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain waxaa sare u kac uu ku yimid qiimaha maciishadda quutol daruuriga caalamka maadaama yukrain lafteeda ay ka mid tahay waddamada ugu badan ee raashinka u dhoofiya caalamka turkiga oo ka mid ah dalalka sida degdega ah dhaqaale ahaan u koraya waayadan dambe wuxuu boqolkiiba lixdan ka faa'iidaystay dhulkiisa oo uu ka dhigay mid wax soo saar sida beeraha xoolaha shimbiraha la dhaqdo shinnida iyo waxyaabo kale oo faa'iido u leh nolosha aadanaha wuxuuna turkigu hadda ka mid yahay dalalka ugu badan caalamka ee dhoofiya khudradda iyo midhaha kale ee la quuto beeraha inkastoo ay yihiin masdarka koowaad ee quutuldaruuriga haddana casri kasta waxay muhiim u yihiin horumarka dhaqan dhaqaale ee dowladaha beeruhu sidoo kale waa halka ay ku tirsan yihiin warshadaha ugu badan adduunka sida kuwa soo saara cunnada sida baastada burka iyo wixii la mid ah waxaa kaloo beeraha ku tirsan warshadaha dharka kuwa saliidda iyo kuwa farsameeya waxyaabaha kosmatikiska ee laysku qurxiyo inta badan dowladaha caalamka waxay awooddooda isugu geeyeen sidii ay u sugi lahaayeen amniga cuntadooda taasi oo ku xidhan degnaanshiyaha dalalka jiritaanka iyo madaxbannaanidooda dalalka adduunka ee ku naaloonaya xorriyadda iyo madaxbannaanida looma dhoofiyo midhaha quutol daruuriga ah iyaguna ma dhoofiyaan ilaa wixii ka bata inta iyagu u baahan yihiin sidaa darteed waxay mar waliba ku dadaalaan sidii ay u kordhin lahayeen wax soo saarka beerahooda iyo sidii dal waliba uu ku noqon lahaa mid isaga wax dhoofiya ee aan wax loo soo dhoofin beeruhu waxaa sidoo kale la sheegaa inay yihiin iridda koowaad ee laga galo ilbaxnimada xadaaradihii ugu horreeyey ee dunida dhammaantood waxay ka soo daahireen dhulalka webiyada leh sida dalalka laysku yidhaahdo biladu raafideyn ee ciraaq turkiga iyo shaam iyo dalalka uu maro webiga niil sida xadaaraddii faracinnada beeraha iyo soomaaliya soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka ugu wanaagsan xagga cimilada waa dal diirimaadka iyo fallaaraha qorraxda si toos ah u hela xilli waliba taasi oo ka saacidaysa in labiyo tobanka bilood ee sannadka wax la beeran karo juqraafi ahaan marka laga hadlayo waa dal siman oo aan ku badnayn buuraha iyo taagaga inta badan waa dhulka loo yaqaano dooxooyinka ee fidsan beerashadana u diyaarsan ee biyaheeska leh badka dhulka soomaaliya wuxuu gaaraa lix boqol soddon iyo toddoba kun shan boqol koob iyo afartan kilomitir oo laba jibaaran waa dal haysta ugu yaraan laba webi oo qulqulka biyahooda sannadka oo dhan la heli karo kuwaasi oo mara dhul gaaraya ilaa laba kun iyo sagaal boqol oo kilomitir caalamka meelo badan ayaa waxaa dhacdaa in biyo socdaa sida webiyada haddana hareerahooda aan waxba ka bixi karin hase ahaatee dhulka soomaalida gebi ahaanba waa dhul bacrimisan oo u diyaarsan in wax lagu beerto layaabka iyo mucjisaduse waxay tahay in meelo badan oo ka mid ah xeebaha dhulka soomaalida weliba meelo aan ka fogayn biyaha badda haddana ay yihiin kaymo ay ka baxaan dhirta wanaagsan ee daaqsiinka ah iyo midhaha la quuto ku agricultural maalin baddaan ka qadaynayna markaasaa guri baar badda u dhow waxaa ku taala gelley dheedheer sabuul iyo moos xuna ani agricultural expertana meel xeebta intaasoo tallaabo u jirto in gelley sabuul dhalaysa iyo moos ka baxaan stranjay ila tahay waddankayga taasoo kale maba la arko odha inay isku dhowaadaan dhulka soomaaliya ee bacrimisan nafaqadiisuna ay dheelitiran tahay una diyaarsan had iyo goor beerashada waxaa lagu sheegaa siddeed dhibic shan malyan oo egtaar sida lagu sheegay cabir iyo daraasad lagu sameeyey sannadkii kun sagaal boqol shan iyo siddeetankii halkii egtar wuxuu u dhigmaa toban kun oo mitir taa waxay ka dhigan tahay in boqolkiiba saddex iyo toban dhulka soomaalida uu yahay mid ku habboon beerashada halka boqolkiiba shan iyo afartanna uu yahay dhul daaqsiin nasiib darrada jirtase waxay tahay in dhulka aadka u qiimaha badan laga beerto boqolkiiba hal oo keli ah inta badan dhul beereedka soomaaliya waa dhul kaymo ah oo aan jirin cid beerata oo wax ku fasha layaabka layaabkiisuse waxa uu yahay in xitaa dhulkii webiga jiinkiisa ahaa ee haddana saarnaa magaalooyinka aysan jirin cid beerata haddana saboolnimo laga cabanayo waxaa intaasii dheer oo layaab leh nin webiga agtiisa deggan ayaa ku gaajoonaya soomaalida oo badankeed gelle ahayd ayaa dhaqan ahaan waxaa dadka laga dhaadhiciyey in beerashadu ay tahay wax liita iyo shaqada fuqarada beeralayduna waxay muddo aad u dheer la kulmi jireen aflagaado uga imaan jirtay dhanka geeleyda taana waxay keentay in shaqada beerashada oo dhaqaale ahaan aad uga sarraysa xagga xoolodhaqashada loo arko mid liidata oo uu qabto keliya qof howl kale waayey waxay soomaalidu xooggeedii ay beerashada bilowday wixii ka dambeeyey sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii oo uu dhacay kacdoonkii oktoobar ee milatariga xilligaasi oo hogaamiyaashii dowladda ay dadku ku boorin jireen beerashada iyo kalluumaysiga bangiga dhexna uu bixin jiray maalgashi dhanka beeraha ah sidoo kalena xukuumaddu ay xilligaasi u istaagtay maalgelinta mashruucyo aad u ballaaran oo dhanka beeraha ah waxaana ka mid ah mashruucii weynaa ee faanole soomaaliya iyadoo dhulbeereedka hadda shaqeeya uu yahay boqolkiiba hal oo keliya ah dadka soomaaliyeedna ay boqolkiiba shan iyo toban ka yar ay beerala yihiin ayaa haddana boqolkiiba lixdan iyo shan dhaqaalaha dalka g b d-ga gudaha waxa uu ku tiirsan yahay beeraha dhaqaalahaasi oo badi ka soo xarooda gudaha iyo inta yar ee dhoof ahaanta loogu iibgeeyo dalalka kale inkastoo beerashadeennu ay tahay mid aad u hoosaysa haddana soomaaliya waa dalka afaraad ee soo saara sisinta ugu badan guud ahaan caalamka in ka badan boqolkiiba toddobaatan shaqooyinka dalka waxay ka yimaadaan xagga beeraha ha ahaadaan dad ka shaqeeya beeraha kuwo iibiya dalagga beeraha kuwa ka sii iibsada oo sii dhoofiya iyo kuwa dulaala intuba inta badan dhulka bacrimisan ee soomaaliya waa gobollada dhaca inta u dhexaysa labada webi kuwaasi oo kale ah hiiraan labada shabeelle labada jubbo baa iyo bakool iyo gedo hase ahaatee sidaan horey u soo sheegnaybaa soomaaliya marka laga soo tago dhulka bacrimisan xitaa gobollada kale waa dhulbeereed aad uga wanaagsan dhulalka ay haystaan waddamo badan oo innaga waxay noo soo dhoofiyaa tijaabooyin fara badan oo lagu sameeyey dhulalkii bacaadka ahaa ee gobollada dalka ee sida aadka ah uga fog webiyada sida mudug galgaduud iyo meelaha la midka ah ayaa waxaa la arkay inay aad ugu wanaagsan yihiin beerashada waa haddii uu qofku haysto biyo tijaabooyinkaasi meelaha laga sameeyey waxaa ka mid ah magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud galguduud ayaan joognaa alxamdulilaah waa meel ilaahay u nicmeeyey oo ku horumarsan dalagga abuurka ku horumarsan haddee nooc walba ewel waxay horta caam ku ahaa jiroo dadku ay yiqiineen adiga cunnada oo sidii digirtoo kale iyo adiga masigadoo kale iyo alxamdulilah qarahoo kale iyo alxamdulilah marka waxyaabo kaleoo koonfurka leelloo aanay jira a hadda soo ifbaxay oo ilaahay subxaanahu watacaala dadki tusiyey inay meeshan ka baxayaan oo hadda maanta la beero karo oo hadda maanta lagu intifaaci karo a ilaahay fahamsiiyey waa abuureen haday abuureen waxaa waaye waa waa u baxday meeshan waxyaaba ka baxa waxaa ka mid a oo la fahmay sisintoo kale waxaa waaye waa uga baxdaa waa waddanka waa nooga baxday ilaahay baa maasiskale qudaartii baa ka mida sidiiba hadda yaanyadoo kale sidiiba haddaba halkan oo yacni barbaroonigoo kale sidibka bocorkoo kale marka adiga wahaakadaa adiga wax aan ka bixaynba hadda inaysan jirinin ay ku tusinaysaa marka waxaa waaye aad ayaa looga macaashay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala marka waxay unu baahan tahay dadaal dadaal dheer in uun loo galo ayay waxay u baahan yihiin marka sideedaba ma og tahay wuxuu iskama soo xasilan haddaan hadda maanta la dadaalin ilaahayna lala kaashan subxaana wa tacaala marka waxaan hadda maanta ummadda ku boorinayaa ama galguduud ha ahaato ama hadda maanta gobollada kale ha ahaate in hadda maanta ilaahay subxaana wa tacaala dhulkaanu nagu manaystay inaan iska beeranno dadaalno dalagga nooc walba aan raadinno ayaan ku boorinayaa rag ha walxaato hadda maanta irsaqay uu ku jira waaye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naga arsuqaa cirka marka in hadda maanta la faagso intuu da ahaa la doogtahay dhahna dadku ilaahay wuxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum samada ayaa irsaaqadiinu ku jirta marka in laga faa'iidaysto oon loo santaagin adduunka adduunkan yaa waxaa ka mid a wax qolo ka mid aha waxay waddankan kaanyaha iyo carada ka qaadaan ay iyo dhulkooda geeyaanoo meel ku shubaan ay hadda maanta beeraan asay saas badan uga raadiyaan annagana hadda maanta ilaahay dhulkaanu noo fidis cara soo rarid nagama rab marka iska tabcan lee waayo marka adduunka noocaas ahay oo ilaahay uuna makaninin yacni caradadan oo kale oo hadda la yidhaahdo irsaaqadaanka sugahayna haa oo looga tago yacni dalagan aan uga tagno waxaa waaye khasaaro khasaaro waaye marka dadka muslimiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala oo islaamka inaan hadda maanta gaalo loo indhaha loo taaganin caalamka inaan indhaha loo taaganin ee ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha loo doogto arladana la beerto yaa ilaahay waa naga arsuqayaa sidoo kale magaalada gaalkacyo oo ka mid ah meelaha markay dadku maqlaan aan beerashaba ku soo dhicin ayaa waxaa sannadihii u dambeeyey magaaladaasi isku beddeshay dhul wax soo saar ka gadaal markii tijaabooyin badan oo xagga beerashada ah lagu sameeyey sidaba ay sheegayaan dad maalgashi dhanka beeraha ah ka sameeyey duleedka magaaladaasi dalagyada aan beernaahi dabcan hadda waxaan ilaa tobaneeya dalag ayaa iminka noo baxa dalagyadu marka waxay u kala qaybsamaan qaarna guryahaan dadan oo green houseka ay noogu jiraan qaybana sidaad arkaysanin aan maraynay dhulka bannaanka ah oo open fieldiga aan uga faa'iidaysanaa ama aan ku beernaa haddaan tendooyinka waxaa nooga baxa aan u laabto waxa ugu muhiimsan koostada deegaankan aad looga xiiseeyo oo waxaa la dhihi karaa dee waa wax aad iyo aad xagga caafimaadna u wanaagsan cunno ahaanna u wanaagsan marka dadka aad bay u barteen waxaa la dhihi karaa hilibka iyo koostadu maanta gaalkacyo ama galmudug ama puntland deegaanadan dee isku xeeran isku cimilada ahi dadku aad bay wasta marka number one waxaa noo ah koostada number two waxaa noo ah yaanyada mideeda dhaadheer ee loo yaqaano indeterminate variety-ga ama midaan la xire ee abuurkan la hormariyo hybridization-ka lagu sameeyey waa sibarsaanida yaanya sibarsaanida waxaa ka mid ah kuyukambarka ama qayaadka qajaarka oo aad iyo aad maaragtay muhiim oo maaragtay ilaa garowe aan aan geyno marka yaanya soomaalida banaankan uga faa'iidaysanaa laakiin teendooyinka oo kale masalan waxaa main noo ah koostada qajaarka iyo yaanya sibarsaanta saddexdaas ayaa maaragtay teendhada yaanya soomaalida barbarooniga maxaan ku rahdaa baamiyaha qaraha maxaan ku rahdaa batiiqa iyo beetroot geed loo yaqaan ama beetroaf oo aad u faa'iido badan intaas iyo maaragtay iyo basasha ayaanan hilmaamin dabacseeyihiiba meesha aan ka marnayn ama karoodkii banaankan ku beernaa waxyaabaan banaanka nooga faa'iidaysano aadka muhiimka waxaa ka mid lowska oo ciidan maadaama dee sanda soil ay tahay ciid furfur oo aan sida ciiddii clay soilka aan ahayn ciidan dabcan horta waa waa ciid cas ama bacaad waana sanda soil sida kale markii oo terminology ahaan loo eego waa ciid biyaha sii daynaysa marka dalagyada marka waxa weye banaanka intaasa ugu badan dabcan kuwo kaleo waxaa jira aan laba arrimood u samayno mar yani xilli aan aan ku aadino iyo kuwo aan baaritaan aan u abuurno oo aan raano maxaan masalan waxyaabaha oo iyagana banaanka aan sida joogtada uga baxa waxaa ka mid a bocorka kale oo aad iyo aad isagana muhiim u ah waxaas marka waa kaash kroobka waxaa gees socda cuntooyinka aad caadiga ahay cuntooyinka cuslaa oo main ah oo aad digirtii oo kale masagadii oo kale labadaasa iyaduna meeshii aad iyo aad ugu wanaagsan waan ku beernaa haruurkii iyo iyo maxaan ku rahdaa haruurka marka saad aragtay maanta intaan soo wareegana ku beernaydoo balkeedana dee warshadan geenayo xoolahan calaf aan u shidinaa dee masagadeedana annagaa ka faa'iidaysana digirtiina de waa maaragtay waa table feedkeena ama cuntadeena ugu horeysa oo maaragtay dee brotiin iyo energy iyo dhan walbaaba aan ka helno marka dalagyadu way kala duwan yihiin oo beeraha anagu haddaanu nahay horta xaggana dabcan de waa ka baxayan halkana way ka baxayan lakin farqiga noo dheexa wuxuu yahay halkaana daahitaan badan masalan yaanyada sawirsaantahay muqdisho lagu abuuro ama afgooya lagu abuuro waxaa la gurtaa laba bilood bil iyo bar marka qaarkood bil cudurkaa ku badan dhulkan marka waxaan samayn anagu quranaa marar baan waxaan quranaa shan bilood yani sawirsaante innagoo haysanaa dhulka sidaasii ugu wanaagsan beerashada ayaa haddana boqolkiiba sagaashan waxyaabaha aan quudanno waxaa laynooga soo dhoofiyaa waddamada kale ee caalamka iyadoo weliba maalin weliba ay dhegaheennu ku soo dhacayaan digniinta dhakhaatiirta ee ku aadan in la iska yareeyo quudashada raashiinka dibadda laga keeno oo ay sheegeen inuusan caafimaadku u wanaagsanayn sida sonkorta burka baastada iyo saliid caddayda sababaha raashiinkan la soo dhoofiyo uusan caafimaadka ugu wanaagsanayn waxaa ka mid ah inay ka buuxdo kiimiko dedejisa bixidda dalagga taasi oo lagu buufiyey si dalaggaasi uu wakhti kooban ugu baxo iyadoo ujeeddaduna tahay keliya sidii lacag looga samayn lahaa intaas waxaa dheer bariisada la keeno waad arkaysaan beryihii dambe oo dhan bariis bac noqonaya bariisada la keeno waxaa ku jira waxa la dhaho modified crobs modified crobs waxaa weeye bariis bixiddiisa la dedejiyey oo kimika ka buuxdo qamadigu waa midhaha ugu badan ee la beero waxa uuna ka mid yahay badeecadaha istaraatiijiga ah waa midho uusan aadanuhu marnaba ka maarmin wuxuuna ku lamaanan yahay amniga iyo degenaanshiyaha caalamka brofesor jaylaani cabdulaahi cusmaan oo bartay cilmiga beeraha ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya sannadkii celcelis ahaan ay la soo degto bur qiimihiisu gaarayo laba boqol iyo siddeetan malyuun oo dollar iyadoo waddanka lagu beeri karo qamadiga laga shiido burka oo isna laga samayn karo baastada noocyadeeda kala duwan
markaan soomaaliya duruufta adag ay dhacday waxaan idhahday waddanka suudaan meeshaasaan waxbarasho kasii sameeyey plan breeding kadib waxaan kasoo shaqaynay jaamacadda carabta qaybta beeraha faw arab ayaan soo joogay ilaa koo iyo toban sano taqriiban waqti ku dhow kadib waxaan imid anoo ciishoon oo isle waay qamadii looga beeri waa waddanka waxaan fiirin jiray dabcan waddamada laga soo saaro qaarkood resource bay lahaayeen oo biyo iyo dhul iyo wax walbaba leh qaar resource maysan lahayn kuwii marka xoogaa cimilada ay ciilaysa waxay bilaabeen inay bal researchka xoog saaraan se u soo saartaan qamadi lidaalika xoog ayaa la saaray daraasado fara badan waa laga diyaariyay dowladihii way ku baraarugeen oo waaweynaa ee lacagaha badan kaga bixi jirtay cimiladooduna ay adkayd by the way marka waxaa la geliyay lacaga fara badan marka dowlado fara badan oo awalkii hore aan beeran jirin qamadiga waayo qamadiga saad u taqaana agronomistaad u badan tihiin waa temperate crop in laga faa'iidaysto teknolojiyada casriga in laga faa'iidaysto cilmiga taa waxay sababtay marka in horumar badan iyo dadaal badan oo la sameeyey dowlado badan oo cimilo ahaan aan isu dhownahay ama naga adagba inay qamadiga ku soo daraan cropska la beerayo marka anigoo taa ka masiirsan oo isle waay annaga aan u beeran weynay shayga waa inuu economically viable yahay ee uusan ahayn waa layska beera keliya lama rabo for that reason anku waxaan isdhehi jiray why not waayo cimilo waxaan arkay waan wareegay adduunyada in badan waxaan arkaysa cimilo tahayna ama ka adagba oo wax ka baxayaan marka almost researchka waa la fangareeyaa wax badan baa diyaar u ah thats anoo marka duulaanka qaba anoo igu jirto intaadan dhiman waa in la helaa qamadii ayaa waxaan isku dayey marka inaan tijaaboyin bilaabo waxaan bilaabay 2004 and 2004 ayaan bilaabay tijaabooyinka and horta waa muhiim qamadi waa muhiim and qofka soomaaliga wuxuu cunaa afartan iyo shan kiilo oo bura waa waxaan ka hadlay waa bercabita bercabitaha qofka soomaaliga ah waa afartan iyo shan wadamada qaarkood ilaa laba boqol bay gaaraan algeria oo kale waa laba boqol oo k g per capita qofkii madaxia kusoo aada masar oo kale waa one ninety something kilogram ayuu qofka cunaa ethiopia gobolka soomaalida waxaa laga cunaa around forty two k g per ana mooyaan by the way marka awalan qofkii celcelis ahaan burka soomaaliya waxaa laga cunaa waa afartan iyo shan kiilo taariikhda tirakoobka ama qiyaasta dadka biniaadamka tirada soomaalida waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo sideed iyo toban milyan inay tahay waa world bank daatadan waa estimate dabcan burka la soo dejiyo waxa uu noqonayaa marka around forty five oo afartan iyo shan markuu qofkii cuno celcelis ahaan sanadkii waxaa la soo dejiyaa bur ka badan sideed boqol oo kun oo tan ayaa sanadkii bur ka soo degtaa soomaaliya marka marka sicirka la yidhaahdo maalan dekedda inuu ku soo galo canshuuro uu ku yimaado saddex boqol iyo konton dollar bertan haddaan dhahno sanadkii waxaa lacag aan ku bixinaa bur ah laba boqol iyo siddeetan milyan oo dollar laba boqol siddeetan milyan oo dollar waa burka la soo dejiyo sanadkii soomaaliya waxaan ku jirin baastada baastada dabcan iyadana burun bay ka samaysan tahay iyadana waxaa la soo dejiyaa sanadkii wuxuu ahaa hadda ugu dambeysay boqol iyo lix milyan ayaa lagu qiyaasay lacagta baastada lagu bixiyo micnaha waxa weeyaan bur waxaa naga gashay sanadkii saddex boqol iyo siddeetan iyo lix milyan oo dollar ayaa lacag soomaali ahaan ka baxda marka lacagtaasi ha noqoto lacagtii xawilaadda ku timid ha noqoto lacag ay dowladda soo deynsato ha noqoto lacag un si kale ku timaada laakiin guud ahaan lacag saddex boqol iyo siddeetan iyo lix milyan ayaan dibadda u dhoofinaa micnaha lacagtan waa noo baaqan kartay haddaan dhulkeenna u jeesano hadafka meeshaan u socda waxay tahay lacagtan imisaan badbaadin karnaa oo khasnadeenna ku hari karta Een, ascaarta bamadiga la siisto suuqa waxa weeyaan jawaanka bura waxaa la siistaa oo kontonka kiilo ah labaatan iyo shan dollar jawaanka qamadiga ah saddex nooc ayuu suuqa u yaalaa mid ruushka laga keenay oo kaalmo ahaa oo ay yidhaahdaan waa madow yahay waxaa la siiyaa toban iyo sideed dollar waxaana ku jirta afartan iyo shan kiilo macnaha tanki wuxuu ku imanayaa afar boqoloo tan waa midkan dhoofka ee deeqda ah mid ukraine oo midab furanaa jira isna shan iyo labaatan kiilo u xiran yahay waxaa la iibiyaa sideed iyo toban dollar tankii wuxuu ku imanayaa markaa toddoba boqol iyo labaatan ayuu ku imanayaa dollar mid imaaraadka laga keenaa jira oo ah mid tuman waa qamadi tuman isna waxaa la gadaa loorkiisii soddon iyo sideed dollaraa la gadaa wuxuu ku imanayaa toddoba boqol iyo lixdan dollar bertan ayuu ku imanaa waa suuqa ilaan suuq buu ku xukumaa wuu ku xukumaa haddaad wax soo saarto suuqa wuu ku xanibi karaa dhibaatuu ku gaarsiin karaa hadduu raqiis yahay haddii kaleba marka guud ahaan averageka waxa suuqa yaalla markuu kaalmo yahay waa afar boqol mararka ka dambaysana waa seven plus sidoo kale bariiska waddanka soomaaliya la keeno ayaa ah mid aad u fara badan muqdisho oo keliya ah ayaa waxay sannadkii la soo degtaa bariis gaaraya laba boqol iyo soddon kun oo tan taasi oo ka dhigan in sannadkii ay muqdisho oo keliya bariis ku iibsato adduun lacageed oo gaaraya in ka badan boqol saddex iyo lixdan malyuun oo dollar sidaba uu sheegayo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee soomaaliya
taariikhda hadda bariiskeena dalka la keeno sanadkii wuxuu gaaraa ilaa laba boqol iyo soddon kun oo tan ah sanadkii timaada ah soomaaliya la keenaa marka loo qaybiyo labiyo toban bilood adiga bishii waa sagaal iyo toban kun iyo lix boqol oo tan ah bishii ah la keenaa muqdisho lacagta nagaga baxda markaa fiiriso taqriiban bariisku waa saddex nooc camal u yimaadaa mid oo afar iyo labaatan la gado kiishkiisa iyo mid soddon iyo shan la gado iyo mid lixda la gado oo bismaatiga ah isku celceliska boqol iyo lixdan iyo saddex milyan iyo saddex boqol oo kun ah sanadka inooga baxda bariiska aan dalkeena oo dibadda ka keeno markaad fiiriso waa lacag aada u badan oo haddii dalka dib loogu fiiriyo aada is leedahay wax badan ay qaban kartaa monthly saddex iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar aan bariis dibadda uga keensanaa magaalada muqdisho keliya kuma jiraan dekedaha kale waa dekeda muqdisho keliya labadan dalag ee kala ah qamadiga iyo bariiska oo sannadkii ay nooga baxdo lacago malaayiin dollar ah waxay ka mid yihiin dalagyada sida aadka ah uga bixi kara waddanka soomaaliya marka laga soo tago meelaha webiyada ah ee biyaha badan xitaa waxay ka bixi karaan gobollada kale ee dalka sanadkan wuu nooga duwan yahay sanadkii hore waxaanu halkan maantaanu ka beernay kun iyo laba boqol oo hegtar halkii sanadkii hore aanu ka beernay toddoba boqol oo hegtar iskugu jiraan dalagan qabadinka ee maanta aynu dhex taagannahay iyo dalaga haruurka dalagan qabadinku boqolkiiba shan iyo siddeetan waxa weeye waa dalaga qabadinka shan iyo tobanka soo horeyna waxa weeye dalaga haruurka sababaha dalka bariiska loogu beeri waayey waxaa qayb ka ah in ganacsatada soomaaliyeed qaarkeed oo dhiigmirato ah aysan doonaynin inay dhiirogeliyaan beeralayda soomaaliyeed taa beddelkeedna waxay dhiirogelinayaan beeralayda dalalka kale ee ay wax ka soo dhoofsadaan waxaa la beeray bariis baa la beeray waddanka muuji inaad xog tahay side bariiskii tijaabaa laga qaaday dhowr meelood ayaa lagu tijaabiyey sanaag waa lagu tijaabiyey arabsiyo waa lagu tijaabiyey wajaale waa lagu tijaabiyey haddaana khaldanayn burco oo beer meesha la yidhahda waa lagu tijaabiyey baan filaya haddaana khaldanayn bariiskaasi markiiba wuu soo baxay sidii la doonayena wuu soo baxay successful buu projectkaasi berigaa noqday laakiin hal caqabad baa dhacday sida aan baadhis dheer ku sameeyey xog aan helay waxaa igu yidhi ganacsatadeenna raashinka soo dejisa ayaa barnaamijkaa markii dambe ka horjibay in la beeroba wuxuu yidhi sidanaa qarash ahaan noo fudud dowladdu ganacsatadii waxay doonaysa inay ganacsatada inay ku dhiirigeliso xilligaa tiraado muxuu ahaa wax beerta wanagaa tijaabadii samaynaya ganacsatada halkay la qaadan lahaayeen waxay yidhahdeen annagu kiish aanu soo waaridno mooyaane kiish ma beerino bay yidhahdeen guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب